waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
magaca waa axmed kaahira wadankan waxaan joogaaday labaatan sana in ku dhow backgroundkeyga waxaa waay social work youth workan kasoo shaqeeyey department of justice aan kasoo shaqeeyey communityga involver ayaan ku ahaa reasontilna ad ilaa iyo afarta sano ugu dambeysay business baan ku jiray waa gartay wadankii marar badan baa tagtay oo ku nool noqotay mar waxaa jirtay sanada hadda laga soo wareego o aad tagtay maxaad kuugu cajiib badnaayo aad ku aragtay waddanka horta markaan ka soo tegey waxay ahayd kunsaaaboqoideeanideedii ayaan somaali airline kasoo raacay muqdisho noqoshadeedii koowaadna waxay ahayd ayaan ku noqday waxyaala igu cajiibka badnaa waxay ahayd anoo afar shan beri jooga magaaladii markaasaan joogay oo magaalo yar ahayd ayaa waxaan maqlay subac iyo qur-aan meel ka yeeraya dhegtaan u dhigay dhegtaan lasii raacay kadibna markaan usoo dhowaaday yaa waxaan arkay meel xerol aad camal ah oo bilo aadanna qur-aan uu ku dhex akhrinayo waa usoo dhowaaday waa eegay waxaan arkay meeshii oo ay fadhiyaan ilaa adigu saddex afar boqol oo wiilal iyo gabdho ah oo yaryar oo qur-aanka ku dhiganaya cajiib banaankan uga soo baxay cabaar baan sugay biyaan soo gatay meesha horteeda cabaar fadhiyey ardaydii way tageen way soo noqdeen casarkii haddana markaan meesha kusoo noqday waxbay ku baranayaan bugaag iyo qalimaan bay la yimaadeen marka waxay ugu cajiib badnaa oo arko arrintaas ayay ahayd marka meesha ay caruurtu markaad joogeen oo wax ku baranayeen baa kaa yaabisay bal meesha laftigeeda haddaad u sharaxdo sida ay ahayd markaad u barbar dhigto iskuullada dee halkan carruurta wax ku dhigtaan waxaa cajiiba sanadkaas gabadhayda anigu aan dhalay ayaa intaanan tegin ka hor waxay sameynaysay maxaan ku rahdaa ii sheegeen kindergarden bay tegaysay marka hal maalin bay wiiga tegtaa meesha u raacay wiigaas xoogaa nusaac baad la soo joogaysaa oo kasoo tegaysaa ilmo ayaa iga timid markii ay qalbigii kusoo dhacday gabadhaydii meeshii ay tegaysay iyo iskoolkii ay dhiganaysay iyo markii aan arkay haddaan kuu sharaxa meesha waxay ekayd waa geed qurac ah oo dhir lagu ooday dushana inta baca laga saa saaray bacahuna dee markay qoraxdu timaado oo dabeeli timaado waa iska googo-een marka qof walba wuxuu isku dayayaa quraca islaamahaas hoostooda horka yarka oo ku jira inuu marba madaxa qoorta meel uga aadsado si uu uga badbaado qoraxda meesha ka jirta marka markii aan arkay arintaas haddaan meesheeda ka sii wado waan sugay galabkii markay ardaydii meesha ka soo baxeen macalinka ayaa u tegey waa waraystay su-aal baan weydiiyey waxaa iri maxaa kuu kalifay ardaydan inaan meeshan ku haysa saan u yaryar wuu igu qoslay wuxuu igu yiri qurbajoog baa tahe waxaa iri haa waa ahay wuxuu yiri mid walba intuu yimaado uu su-aasha i weydiiyo yo haddana wuxuu yiri su-aasha ku xigta i weydiin doontay waxaa waaye sawirana aan ka qaado filna aan ka duubo haye markaan ku iraadana waad samaynaysaa dib dambena kuuma arkayo waa gartay adiguse marka arrintaas waxbaad ka qabatay waxbaad ka qaadatay waad soo noqotay maxaad ka qabatay intaas markii ay dhacday ayaan macalinkii intaan gudaha dugsiga ula galay dib haddaan u yara noqdo yaa waxaan ku iri kitaab jeexjeexano qur-aanoo meesha yaallaan soo qaaday gacanteedaan geliyey waxaan ugu dhaartay doolar walba oo isoo gala inaan nuskiis meel dhigaayo ilaa ardaydan meesha ay ku jiraan aan ka kiciyo shardigan ku xirana wuxuu ahaa inuu ii ogolaado inaan duubo oon sawiro ka qaado oon si fiican u duubo wii aaminay waan duubay intaan kusoo noqday isla sanad gudihiis alxamdulilah waxaan ku guulaystay inaan qaado konteynerkii ugu horreeyey oo australia ka taga oo konteynerka physically soo meeshaan uga tegay soomaaliya ka dega federation squareka january bay ahayd kii markaan federation intaan konteynerka meeshaan dhigna nasiib ku yeeshay meeshaan federation squareka oo sbs horteeda ah dadka tenniska u socday oo tenniska cayaarayay ayaa intay bainting ku sameeyaan yaa waxayna siinayeen donation gold donationna siinayeen qorax iyo rafaadii wax walbaan usoo maray alxamdulilah laakiinse waa waxaan ku faraxsanahay kuma guulaysan bas inaan iskoolkii dhisee waxaan ku guulaysan inaan iskoolkiina dhiso dugsina meeshii aan ka samayno waxa taas ka weyn oon maanta ku faraxsanaya waxaa waaye waxay marayaan konteyneryaasha ilaa iyo markaas ilaa iyo yomna haada ka tegay australia melbourne bisma ilaa berth other states australia ka tegay oo soomaaliya tegay ayaa waxay gaarayaan over forty containers marka alxamdulilah waa line bilowday line dadkeenni u bilowday oo maxaa ku raha alxamdulilahi rabbilcaalamiin wamaa jira ilaa cala alcaalamiin bay asxaabta kulligeed dhaheen markii loo diray shaqooyinkooda inay soo qabsadaan marka waa wax alxamdulilah aan aad ugu faraxsanahay inuu ilaahay garadkaas iyo aqoontaas siiyey inaan line noocaas aan u bilaabo ilaa haddana konteyneradu way socdaan soomaaliya meeli ka tegina ma laha waa gartay hadda markii u dambeyso soomaaliya aad tagtayna waxaad ka soo abuurtay urur cilmi baarisa ballan yar haddaa noo sharaxda ururkaas waxaweye hadda soomaaliya waxaan ku noqday sanadkii haddana soo dhaafay ka dhammaadkiisii baan ku noqday waxaan tegey gobollada dhexe ayaan tegey waxay ahayd wakhtigii iyadan la asaasayay galmudug state ayaan la kulmay meeshii markaan dheendheeyey ofer waxaan helay dhanka dowladda inaan ka qayb galo laakiinse markaan dheendheeyey waxaan isku dayey wax madax bannaan oo sida keliya wax u qaban karta waxaa waay waa inaad ka madax banaanaatid siyaasadda iyo systemka jira independent inaad ka tahay markaas baad wax qaban kartaa marka alxamdulilah waxaan ku guuleystay inaan soo sameeyo hay-addii ugu horreysay oo ah hay-adda cilmi baarisa iyo tababarka ee galmudug waxaa la dhahaa galmudug research development center alxamdulilah waxaan ku xirannahay dowlad dhan haykalka u shaqeeya oo wasaaradaha researchiga u sameeya oo analyska u sameeya oo kadibna maxaan karadaa iisheeka bridmach dowlad dhan hawsheeda hay-adda qabata annaka waay alxamdulillah waanu ku guuleysanay si fiicanna wuu shaqaysaa cadaaduna af iska furan yahay gaalkacyo waa gartay intaad howlahan ku jirtay konteynerada qaadaysay jaaliyadda xubin muhiima ka tahay jaaliyadda guud ee melbourne ku noola soomaalida australia degan ugu badan ma jiraa wax aad ku ammaani kartid ama aad ku ammaanaysid iyo waxa ku dhaliil horta ummad kulligeed ma ma wada dhaliilmayso kulligeed ma wada ammaan ma wada laha waa sunnat alxayaa waaye waa nolosha systemku ilaahay u abuuray bay ka mid tahay maxaan ku dhaha jaaliyadda reer melbourne reer victoria waxaan ku ammaanayaa waa businesska maasha allah la-aantood abaar waaye waa dad aad businesska ugu dheereeya ama ha noqoto f d c ama ha noqoto ka hor waxaa jiri jiray tagaasida oo raggu ay aad uga shaqaysan jireen hadda alaab u baral dhahaa qarxday dhallinyaradii kulli waa shidan yihiin marka waa very active waaye midaad kale waxaan soomaalida ku ammaanaa meel walba adduunka joogaan iyaku negative ay arkaan lakiin anu positive ma arkaa qof soomaaliya dhaqaaqaya lanyar buu arkayaa wuu gelayaa automatically before you know within twelve months konton qof oo soomaaliya laynkii gashay iskama xasdaan businesska iskama qariyaan mid meesha lugta la galo konton baa la gelaysaa jaaliyadda marka waxaan aad ugu ammaanayo waxaa waaye dhanka businesska iyo dhanka diinta maasha allah north melbourne masaajidka ka dhisan waa aragtay bismillah maasha allah herald baa kan hadda laga dhisaayo waa ujeedaa okay dhaliisheeda waxaa waaye waxaan ka baqayaa tan in maxaa ku radaa waxaa la yidhi waayeli oo mulise si wax og yihiin uma sheegaan dhaliisha aan ku dhalinayo jaaliyadda victoria waxaa waaye inaanaan lahayn universal somaly community that covers every human being oo soomaaliya oo not just victoria ma aha laakiinse australia runtaan sheegaa laga yaabaa dad badan inay hadalkan ay xoogaa si khalad u arkaan
jaaliyadda dadkoo dhan matasha jaaliyadda waxaan aad uga xamahay inaan leenahay over boqolaal jaaliyadood oo magaca soomaali ku wada kacdo soomaalidii soomaalidaad soomaalidii soomaalidaad aad ayaan arrintaas aan u jeclaan lahaa inaan leenahay one united soomaali jaaliyad oo not only victoria ah australia then each state tiisa unique ha lahaado laakiinse waxyaalaha cajibka waxaa footgray annakaa iskale business ahaan waa somali community way heralberg mall dandino way ka jirtaa meela soomaalida aad uga badan yihiin weli maana arkin jidhan oo la xiray oo la dhahayo waa somali festival ayaa ka dhacaysa only way aad taas ku ajiif garayn kartidna waxaa waaye when you have a united maxaan ku rahda gacma isku jira wax ku wada gooyaan markii aa haystid wax united ah oo one umbrella oo that covers everybody laakiinse nasiib daro dhaliisha haddaa igu khasabtay inaan soo tufo qalbigan ka hadlaa daacadayga tahay we are lacking one united community oo soomaali ah aadaa mahadsantaa dabcan dhaliisha waxun baa lagu saxaaya cidna inay khalad u qaadata maaha cid gooni iyo hadda lagu beegsanayo ama lagu taarget garaynayana ma jiro maxaa looga bixi karaa bay kula tahay laakiin in la helo hal organization ama urur oo lagu midaysan yahay maxaa hortaagan wallaahi waa this is been long going for a long time aad arrin usoo usoo dheeraatay waaye arrin usoo jiitantay waaye laakiinse sida keliya looga bixi karo waxaa waaye uun xukun jacayl unfortunately maanta haddii qof walba loo tago oo la dhaho jaaliyaddan nio bal tan iyo tan iyo tan aan laabno nin walba tiis inuu ku dheganaaduu rabaa marka unless ilaah wuxuu yidhi laa qoyr allahu qooman ilaa lama baqeer bima fi anfusihim isbedel wuxuu imaan karaa idinka naftiina markaa isbedel ka keentiin yuu ilaahay isbedel idin siinayaa so waxa keliya oo isbedelka uu ku imaan kara aan one umbrella ku yeelan karna waxaa waaye waraaqaha yararka oo magacaasha communityga oo qof walba gurigiisa u yaala iyo ofisayaasha yararka dadka headska ka ah shacabku waa wada soomaaliya don warabaa dadka dadka shacabka dadka public figure so called oo waraaqaha shahaadooyinka consumer affairska kasoo samaysa oo la fadhiya nin walba in la dhaa nin oo tan laga jexjeex lets united aan vote qaadna votekana qofkii markaas c v hala sameeyo oo maxaan ku rahdaa isheega criteria selection leh oo qofka qualification inuu leeyahay waa shaqaduu qabanayo from president treasurer vice president and so on and with that we can move for, forward laakiinse bedelkaas weligiis ma dhacayo inta mid naga midahu uu ku dhegan yahay may aniga waxaan rabaa maxaan ku rahdaa organizationkayga yarka oo labada kun sannaduba lagu siiyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali